المحاضرة الحادية عشرة التبني في الجاهلية والإسلام المكالقشرة سيدة جاهلية واركيسي يسلأ إسلام كودي نبال الحصي وصورة الأحزاب بلو غيره bilowga suurat laxzaab ama taqilo dheer siay soomaalidu taqaano waxa ay saxayaan aayaadkan soo socdaa mafaahiim khalad ah ama aan idhaahna ee aragtiyo khalad ah oo la aaminsanaa islaamka ka hor islaamku dadka aragtidoodu saxaa oo iimaankooduu saxaa oo akhlaaqdooduu saxaa iyo qowlkooda iyo ficilkoodaba aragtiyihii rawaasib aljaahiliya la fujin jaahiliyada iyo wixii maaragtay raasukhay oo uu ku jiro in aan ilmo dhalin inuu ilmo ka dhigan jiray sida iminkaba jaahiliyadu ay u qabto oo nidaamka gaalada dee wax iska jiro weeye qofku inuu kuu doono ka dhigan karo ilmo bani aadam baad sheegaysaa hadduu doono bisadii ay ayuu ka dhiganayaa ilmo wax dhacay maaha wax dhacay wax dhacay weeye wax lala yaabo ahayn bisadiiyo jiir buu jeegiisa u qoraya markuu dhimanayo uu leeyahay tanaada dadka ka naxariis badan mawdaasuu niga arkaysa iga dhaqaaqi weyday taas ay dhexlaysa buu leeyahay ee ha loogu maydho hilib ha loo siiya wax alla waxaan dhaxal lahaay oo dhan marka jaahiliyada waxay iska taqaana ilmo aanay dhalin ama berigii hore waxay dhici jirta oon caadi ahayd oon lala yaabi jirin qofku ilmo aanu dhalin inuu dhaxlo ilankii ilmihiisii ka dhigto waxaa la odhan jiray attabani ilmo ka dhigasho waxaa kale oo jirayay dadka qaarkood inay qabeen inay ummadaha qaarkood ka qalbi weyn kuwa kale dad laba qalbiile la odhan jiray baa jiray laba qalbiile sida shandhaka iyo ay u jiraan oo kale laba qalbiileh saddex qalbiileh ayaa meeshan jiray wax laba qalbiile inaan u jirinna qur-aanku waa sheegaya aragtida noocaasana waa la saxay waxaa kaloo jira wax la yidhaahdo dihaar oo qofku hooyadii uu gabadh kale ku shabaho oo uu idhaahdo dhabarka hooyada oo kalaad igatay sida macruufka ku ah suuratu qadsamic bilowgeeda aad ka akhriyi karayso bal waxaabuu ahaa si dariiqad dariiqadda wax lagu furaa buu ahaa ee gabadh lagu furo islaamka ka hor ayuu ahaa taana waa la deerifeeyey oo meesha ayaa laga saaray waxaa kaloo marka waxyaabaha dadku ay aaminsanaayeen ka mid ah aragtida odhanaysa ilaahay caabudidiisa iyo sanamyaasha caabudiddooda in la ysku wadi karo markaasay odhan jireen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa kuwana waanu caabudaynaa ilaahayna waanu caabudaynaa ilaahay ma diidanine sida imikaba dee kristanku idhaahdaan ciisun baan usii maraynaa sallaankiiya ilaahay la yskama gaadhee waxaa lagu gaadhaa wax meel baa loo fuulaa meel baa loo maraa dadka qaarkoodoo markaas dad dhintay iyo xabaalo caabudkuna adiga jeer uu adiga arkaoo marka wax la yar sheeg sheego waxay ku idhahdaan war haddii madaxweyne loo socdo waxaa loo maraa agaasime iyo wasiir iyo nidaam brotocool marka tanna dee waxa weeye waa lagu kuwanbaaba lasii maraya oo mushkilaad kale ma jirto taana qur-aanku waa saxay aragti kale iyaduna jirta oo ah in dee qofku isagoo sheeganaya inuu ilaahay rumaysan yahay haddana uu wax kale ka diin dhigan jiray walaa uu jiri jiray bayna alkaafiri waalmu'min ama bayna mumin walmunaafiq ayaa la diiday iyadana in wax gacaltooyahay jirto waxaasoo dhan oo kuwii caqiidada leh oo kuwii nidaamka ijtimaaciga ee bulshada leh oo kuwii shaksiga leh inta oo dhan baa wixii qalad ahaa ee ku jira islaamku xariir buu ka dhigay waanu hufay ilaahay baa yaqaano ka lagu halaagsamaya qaala allahu tacaala ilaahaynu wuxuu yidhi yaa ayuha nabiyu ittaqi illaah nebi allow ilaahay ka cabso walaa tudici alkaafiriina waalmunaafiqiin gaalada muujisatay gaalnimada iyo munaafiqiinta gaalnimada qarsanaya ha adeecin ha ka tala qaadanin ina allaha kaana caliiman xakiiman ilaahay baa wax walba ogsoon oo shay walba xigmadu yeela wattabic waxaad raacdaa ood ku egaataa maa yuuxaa ilayka min rabbik ilaahaaga xaggiisa diinta lagaaga waxyooday ina allaha kaana bimaa tacmaluuna khabiira camalkaad samaynaysaan ilaahay baa xoogaal u ah ka daacad iyo ka kale watawakal cala allah ilaahaaga tala saaro arrimaha u dhiibo wakafaa billaahi wakiila midaad xil saarataad arrinka u dhiibata ilaahay baa kuugu filan maa jacala allaahu lirajulin qofna ilaahay uma yeelin min qalbayni fii jawfi gudihiisa laba qalbi ma yeelin qofna ilaahay laba qalbi iyo laba garaad iyo laba wadne gudihiisa ma dhigin wamaa jacala ma yeelin ilaahay aswaajakum ooriyihiinna allah ii ooriyahaasoo tudaahiruuna minhunna aa ka dhaaranaysaan ka dihaartamaysaan ummahaatikum hooyooyinkiin kama dhigin hooyadiinna waa gaar ooriduna waa gaar wamaa jacala ma yeelin adciyaa'akum kuwan la idinku yeedho abnaa'akum inamadiinna kama dhigin inankuna waa gaarka laydinku yeedhaana waa gaar daalikum kiinaasi qowlukum biafwaahikum waa hadalkiinna afkiinna ka odhanayseen midaydaan dhalinoo isku magacawdeen waa hadal af laga yidhi wallaahu yaquulu alxaqa ilaahay wixii xaqa wuu sheegayo caddayn wa huwa yahdi sabiil waddada toosanna dadku ku hagi udcuuhum liaabaa'ihim carruurtaa ugu yeedha kuwii dhalay huwa aqsatu cinda allah ilaahay agtiisa sidaasaa u runnimay iyo cadaalad badan fain lam taclamuu aabaa'ahum kuwii dhalay haddaydaan garanayninba fa ikhwaanukum fi ddiin diinta islaamka kuwii idinkula walaalahaa weeye wa mawaaliikum kuwaa xorayseen weeye walaysa calaykum junaax dushiinna dembi ma saarna fii maa akhda'tum bihi wixii aad geftaane carabku idinka boobo ilaa waa caado la bartee walaakin maa shay baa dembi idinka haystaa tacammadat quluubukum qalbigiinnu oo go'aansadee uu kasee intii ilaahay uu diiday u badheedhaan wa kaana allaahu kafuuran raxiima ilaahay baa dembiga dhaafoo naxariistee idiin naxariisay oo diintanuu idin siiyey wixii horena idinka dhaafiya ha ku noqonina wey mafaahiimta la saxay waa kaa mafaahiim saxaxaha allah waa mawaaqif waa mucaamalaat intaba ilaahay baa hufay oo haadiyey yeedhmada u horaysa nabigaa loo baaqay calayhi salaatu wasalaam waxaa nabiga loo sheegay ama la faray ummadiisuna horseed buu ugu yahay calayhi salaatu wasalaam taqwada ayaa ilaahay u faray ittaqi illaah taqwada inaan cidina ka maarmaynin baad arkaysaa halkaa shayga alla ka cabsi wuxuu addoonku ammaan iyo tayaba ku yeesha oo cabsida ilaahay addoonku haddaanu cabsi ilaahay lahayn muuqaalkiisa ilaahay wuxuu ku sheegay inuu yahay kaannahum khushubun musanada waa qolfoof qof ma ahe waa qolfoof kol haddaanu taqwo lahayn waa bilaa nuxur weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga oo inoo sheegay annahu atqa annaasi wa aclamu annaasi lilaah dad oo dhan anaa idinku cabsi badan buuhi ilaahay ka ugu yaqaana ilaahayna waa aniga labadaas sifuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahayna qur-aanka in badan buu ugu markhaati furay wixii laga doonayana inuu fuliyey ilaahaysana ka cabsanaya haddana waa lagu celiyey ittaqi illaah arrinkaad ku horumartay waa taqwadaase ku adkayso wey kaa ku engegso meelaad meelaad uga dhaqaaqdaayay jirin ittaqi illaah wacdi oo dhammina socoyo waa ittaqi illaaha buu ku ururay waa run weeye intanoo arrimooda soo socdaa ittaqi illaahadaasay hoos imanayaan maxaa la faray maxaa lagu diiday maxaa la amray qofkii sida ilaahay looga cabsanaya waxa weeye arrimahan uu soo wado sidooda ha loo raaco taqwadii ilaahay waxay keentay walaa tudici ilkaafiriina walmunaafiqiin wattabic maa yuuxaa ilayka min rabbik watawakal cala allahi wakafaa billaahi wakiila waa taqwada ilaahay mutaallabaadkeeda waxyaabahay keensanaysa wey ataqwa maaha wax la iska sheegto oo uu qofku afka kaga dhololo un gaal iyo munaafiq waa laba gaal kaafir iyo munaafiq laakiin gaalka unbaa dee labada nooc kale ah mid afmiishaarahoo afka u macaaneeya dadka oo qarsada wixiisa ama siyaasad ha ku sheego ama mudaaraad iyo la warwareeg iyo mid isagu iska cadaysto oo idaacadihiisa kaga baaqaya waxa uu wato labadiiba ilaahay uu israaciyey daacadu maxay noqonaysaa daacadu waxa weeye walaagii la diiday alwalaau bayna almu'mini waalkaafir walaagii la diiday waxa ay noqon kartaa intanoo arrimood ilaahay ha la raaca baa layidhi waxyigiisa gaalkii oo la raac gaalka waxyigiisa oo la raaco ilaahay ha la tala saarta baa la yidhi gaalkaoo la tala saarto waa daacadiisa wey daacadii baa dee aayaadka dambe ay fasirayaan wixii ilaahay lagu laga aqbali lahaa ee laga baqan lahaa ee lagu adeeci lahaa ayaa inaan kaa lagu adeecin weeye baqihii ilaahay laga baqanay waa inaan isaga laga baqanin sharcigii ilaahay laga qaadanay waa inaan isaga laga qaadanin ku tiirsigii ilaahay lagu tiirsanayay islaamkee la garabsanayay ee ilaahay la weheshanayay waa inaan gaaliyo shaydaan la weheshanin wasadaqa allah waa waxayn waa cudurrada asiibay ama ku habsaday dadka muslimiintaynu maanta arkayno gaal ha adeecin baa laiyo munaafiqeh halka keliya ku faruuxeen yihin weey wattabic maa yuuxaa ilayka min rabbik maxaa la raacay dee dadku maxay raaceen maxay ka diin dhigteen dee dadku dee dimuqraadiyaddii iyo waxyaabaha ad garanaysa badeecaddii ibleyska ilaahay la tala saarta baa la tala saarashadii meeday yaa lagu tiirsaday yaa la iska dhisaya yaa xaggiisa la eegaya yaa la jecelya markaa runtii dadkan ilaahay isagaa yaqaana marka cudurka ku dhacaya ayuu marka horeba kahortag ilaahay ku sameeyey wuu uga digay ummadan baa ilaahay uga digay iyadoo nebiga loogu soo halqabsaday calayhi salaatu wasalaam nebiga intaasaa lagu diiday bal ka warran dadka kalena hadalkoodaba daa markaasaad arkaysaa aayad balba bal faasilada ee ina allaha kaana caliiman xakiiman ina allaha kaana bimaa tacmaluuna khabiiraa wakafaa billaahi wakiila aayad walba bal hooriskeeda ama faasiladeeda u fiirso bushaaraa ku jirta digniin baa ku jirta xogta inuu ilaahay iyo sir tahay oo aanad waxba ka qari karayn baa ku jira ama waa wacdi ama waa waciid waxaad ilaahay ka qarinaysaa ma jira wixiis wuxuu kuu sheegaya aqbal axkaamta iyo nidaamka iyo shuruucdu ilaahay dadka u dejinayo waxay dadku aqbali karaan markay mutadayiniin la yihiin sibqada iyo muuqaalka diinta marka ay qaataan marka saa darteed baa ilaahay uu sii rushaynaya quluubtoodana uu qiijinaya wacdigaana loo horraysiiyo oo loo qadimay wax la isku wacdiyana ama diintuna sideedaba amar iyo nahyi weeye wacdigeeda ina allaha yaamuru bilcadli waalixsaani wa iitaa'i dilqurba waa amarkii wa yanhaa can alfaxshaa'i waalmunkari waalbagyi waa wixii laguu diiday markaasaa ilaahay muxuu raaciyey yaciidukum lacalakum tadakaruun yaciidukum waa kaa wacdigii baa saa noqdeen watabic maa yuuxaa ilayka min rabbik hadda lama sheegin lafdu maa waa mawsuul waa waa min alasmaa'i almubhama ismu ishaaraha iyo ismiga mawsuuliya yusamaa alasmaa'u almubhama ismiga had iyo jeer aan si aada u cayiman u dhigin wax ee wax badan tusinaya maa yuuxaa ilayka min rabbik waxyaabaha loo ilhaamiyey ka mid tahay shaygaa weynaanta iyo wanaagga uu leeyahay awgeed marka shayga weyn ee ilaahay kaaga yimi kaasun ku ega oo raac macnaheed waxa weeye ilaahay iyo adiga waxa isku kiin xidhaya ilaahay adiga waxa uu kugu jeclaanaya kaaga raalli noqonaya waxa xaggiisa uu ka yimi iyo xadhigu xaggiisa ka soo laalaadiyey wattabic maa yuuxaa ilayka min rabbi in allaha kaana bima tacmaluuna khabiira watawakal cala allah wakafaa billaahi wakiila intaasoo arrimood baa ilaahay u tilmaamay waxaa jirayay wakhtiyadii hore wakhtigaa jaahiliyada nin laba qalbilo la odhan jiray ayaa jirayay ninkaa isaga ahi maalin buu fashilmay baa la idhaahdaa kaana labiiban xaafidan lima samic faqaalat lahu quraysh maa xafida hadihi اlأshyaa ila walahu qalbaani fi jawfi wa kaana yaquulu ina lii qalbayni acqil bikuli waaxidi minhumaa afdal min caqli muxamed ninkaasi jumayl ibnu macmar baa la odhan jiray alfihri wuxuu odhan jiray wax badan buu xafidi jirayoo nin ilaad iyo jeer dadka qusacbalaadka iyo khuraafaadku waa nin xariifahum ama raweelaha la yidhahdo ama oday biiqe eh qof xariifahum baa dadka daga oo xariifnimadiisaas iyo kaartooyinkiisaa kala duduwan buu dadka ku xadaya ninkani wuxuu odhan jiray waxaan wax ku xafidaya arkaysaan laba caqli baan leeyahay mid waliba ka maxamed ka wanaagsan yihi maalintii badan raggii jabay buu ka mid ahaa ee hanahaybsan arrinkooda u noqday aad u cararay rag baa ka soo horbaxa waxay yidhahdeen war maxaa dhacay abi sufyaan iyo rag lamida ayaa ka soo horbaxay isagoo markaa dee raggii orday ka mid a laba kaboodna wuu lahaayo midna wuu laalaadiyey midna wuu lulay marlaba qalbile maxaa dhacay buui فما بال إحدى عليك في يدك والأخرى في رجلك قال ما شعرت إلا أنهما في رجلي وصفوان لبدي مدنا واد قشطة مدنا سحل كاد كسيدة تاواسدي والله ما بان وقين بول ما بان كور هينين بينان لبدا بقشان هان مودي لبا قلبي لها لقا سوق فشل ماي يلا وعقليل كل كاس آيات سو دكتي والسبب لا شيء وي دو سنة كده سوق مرة وايد آه waxaa kaloo aimada qaarkood ay leeyihiin mafhuumka aayaadkan macnaha aynu kala baxayno unbaa xikmadda laba qalbiile halkan loo deerifeeyey ay tahay waxaynu halkan kala baxnay inuu ilaahay diiday qalbiga qofka jacaylkiisa iyo hilimaadkiisa inuu xagga gaalka iyo munaafiqa u kaco wuxuu ilaahay doonay dadkana faray ilaahay iyo awliyadiisa in qofka qalbigiisa iyo wehelkiisa iyo jacaylkiisa uu la jiro taana waa la doono dee aayaadkaad ka qaadanaysa marka macnaheedu waxa weeye maa jacala allahu lirajulin min qalbayni fii jawfi qofna ilaahay qalbigiisa laba gudihiisa laba qalbi ma dhigin laabtiisu laba jiha ma leh labadhana oo ay u jeedo marka ama ilaahay bay idinku qalbigiina ku jahayn iyo jacaylkiisa iyo rabitaankiisa ama gaalka labadaa midun bay noqonaysa qalbigiinu iyuu xaggaa u kicine xaggan la faray ha u kaco soomaaliduna waxay idhahdaan laabi laba ulaa bay idhah laabi laba ula waa run wey laba arrimoodoo isku cagsiya ama isku did ah oo iska soo hor jeeda haddaad mid jeclaato midka kale ma jeclaan karaysa midunbaad jeclaanaysa waa laba arrimoo iska hor jeeda labadaasaan anigu wada jeclaanaya iyagiibaaba isdiidanba oo iska hor jeeda gaalka munaafiqa shaydaanka haddaad jeclaata nebiga ilaahay iyo nebiga iyo mu'min iyo diin jeclaan kari maysa laabin laba ula saas wey maa jacala allahu lirajulin min qalbayni fii jawfi mafhuumka waa la saxo meesha laga saaray arrinta kale iyaduna jiraysayna tabanigaasuu ahaa waxaa ka soo horeeya dihaarkii wamaa jacala aswaajakum ullaai tudaahiruuna minhuna umahaatikum dumarkiina ka dihaartamaysaan ooriyihiina kamu hooyooyinkii kamuu dhigin ka dihaartamaysaan dee af carabiga un baynu ku celinay leanno af soomaali uma hayno ila weynaan lahaynbe dalaaq waynu lano dee furiin baa la hayaa dhaar waa la yaqaanaayo dee dhaartuna baabka fiqiga ilaa baa la ydhaha alilaa iyo dihaar way kala duwan yihiin fii baab lfiq oo markuu ninku gabadhiisa ka dhaarta dee waa baabulilaa laakiin markuu ka dihaartamo dihaarka waxba kuma furna inagu anti calaya ka dahri un hadday ugu dhawaadaanna soomaalidu waxay idhahdaan sida hooyada oo kalaad iga tahay aab noocaas waa taxriim iska xaaraantinimeeyaan marka ninkii oo gabadhiisii yidhaahda sida hooyada oo kalaad iga tahay ama sida walaashay ama sida inantayda taasaa dihaar lagu sheegi jira marka gabdhihiina dumarka ooryihiina hooyooyinkiina ilaahay kama dhigin khawla bintu thaclaba gabadhii la odhan jiray markii uu ka dihaartamay aws ibnu samit labadaa saxaabiyadda iyo saxaabigaas iyadoo qiil daysa waa tii nabiga u timi calayhi salaatu wasalaam dee ninkii wuu ifuraye bal waxuuni eeg gabadh wanaagsan ba ahaydoo gurigeeda u dadaalaysa jecel ninkeeda nabigu calayhi salaatu wasalaam maadaama aan la diidin habkii wax loo furi jiray dee kii horunbuu ku xambaaro wuxuu ihi waxaan kugu soo celiyo ma garanayo macneed maadaama sidii wax loo furi jira ninkani ku furay wey halkaa waxaad ka arkaysaa inuu ku daayey dee sidii hore wax loo furi jiray ilaa ay soo degtay suuradda qad samici bilowgeeda qad samica allaahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha ila akhir alaayaat aladiina yudaahiruuna minkum min nisaa'ihim maa huna ummahaatihim in ummahaatum ila allahi walad aayaddaa hore waxay sheegaysaa inuu waxaasi xaraam yahay aayadda ku xigtaana waxay sheegaysaa sidii loo furdaamin lahaa iyo kafaaradii والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا إلى آخر الآية صدح الآخر مود مدون هلا يالو kafaara gudku waa saddexda arrimood midun qofku inuu soomo ama inuu addoon xoreeyo ama soomo ama raashin bixin wamaa jacala aswaajakum ullaa'i tudaahiruuna minhuna ummahaatikum marka dee waa wax zuur sida aayaddaa ilaahay uu ku tilmaamay wainahum layaquuluuna munkaran min alqawli wazuura hadal dembiga inuu yahy iyo baab waxaas inuu xaaraan yahay dariiqadaa in dumarka loo furaa inay xaaraan tahay hooyaday oo kale ad iga tahy inantaydoo kale ad iga tahy saasaad iga xaaraansan tahay saasoo kale in wax loo furaa inay xaaraan tahay zuur baa ilaahay uu kutima ku tilmaamay iyo dembi markaa xukunkiisu waa ka xalkiisuna waa sidaasoo suuraddaasa ilahay uu kaga warramay inta laakiin halkan ku sheeganay waxa weeye inaanay waxani wax la deerifeeye ayinoo munkaroo la diiday unba halkan wamaa jacala adciyaakum abna'akum ku daci waa kii lagugu yeedhay ina hebelow waa midaana dhalin kaasi inamadiina kama dhigin ilaahay waa arrintii dhex martay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabigii la odhan jiray zayd ibnu xaabit waxaa loogu yeedhi jiray isaga laftiisa zayd ibnu moxamed ayaa la odhan jiray arrintaa dabeetana waa la bedelayoo meeshaa laga saaray qisaduna marka lasoo ururiyo waxay ahayd wakhtigii jaahiliyadii ee qabla alislaam dee waa la isboobi jiray oo waa la isdhici jiray waana la isku duuli jiray oo ka qawiga ahay wuxuunu cuni jiray ka daciifka ah marka intaoo zayd ibnu xaarita reerkoodii lagu duulaydaa isaga iyo dad uu ku jiro lasoo qabsaday waxaa markaa iibsatay khadiija bintu khuwaylid oo miweynadii nabiga ahayd calayhi salaatu wasalaam markii dambe ee nabiga ay isguursadeenna isaga isiisay intii tijaaraddu ay isu keentay guurku isu keenay kadib kolka aragtay inuu nin akhlaaq wanaagsan yahay nabigay siisay calayhi salaatu wasalaam nebigu wuu xoreeyey zaydna waa islaamay dabeedna wuxuuba ka dhigayba zayd ibnu moxamed ayaa loogu yeedhi jiray rasuulka sala allahu calayhi wasalam zayd ibnu moxamed baa la odhan jiray wuxuu maqlay aabbihii xaris ayaa maqlay inuu nebi maxamed la joogo maka dee in fara badanna aabbihiina wuu u barooran jiray sida markaa kutubaha ku sugan ay xusaan mufasiriintu marar badan ayuu xusuusan jiray aabbihii inankiisa ah isagoo macnaha dee mafquudahunoo la waayo oo kala garan la talow inankiisii miyuu dhintay mise wuu nool yahay bakiitu calaa zaydin walam adri maa facal axayun yurja am ataa duunahu ljal tudakiruniihi shamsu cinda طuluuciha wa tacrudu dikraahu idaa quruubuhaa afal zayd baan u barooranayaa buu odhan jiray aabihii inuu nool yahay iyo inuu dhintaanan kala garanayn qoraxdu mar kastay soo baxdo way xusuusisaa iyo mar kastay dhacdaba nebiga wuu yimi calayhi salaatu wasalaam dee wuxuu ihi qolo wanaagsanna waa laydinku yaqaanay qurayshta oo qofka lasoo qabsadee la haystaha iska hagaajiya iyo asiirka marka waxaanu codsanaynaa inankaa inaad noo celisaan oo na siisaan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi taa mid ka fiican baabaan ku hayaae wuxuunaan idinkala dooransiinayaa inuu aniga idinla ila jooga iyo inuu idinka idin raaco dee waa sax bay yidhahdeen khayr allah ku siiya taasaaba si fiican zayd wuu weydiiyey nebigu wuxuu uhi qoladan ma garanaysa haa buuli dashow isagoo nin weynaba lasoo qabtayoo waa aabbaha iyo adeerkay buui ma anigaad ila joogay buui mise iyagaad raaci markaa wuu yaro murugooday waa ilmeeyey wuxuu ihi me adaan kula joogaya adiga ayaan kula joogaya way yaro canaanteen way huruufeenoo waxay dhahaan atakhtaaru alcubudiyata cala alxuriya aabbo ma addoonnimaad ka dooratay xornimo maxaad noo raaci weyday way yaro huruufeen waxa uhi laqad ra'aytu min hada arajuli min alixsaani ما يجعلني ألا أستطيع فراقه ولا أنا بمختار عليه أحدا أبدا samafalka aan kala kulmay nebi maxamed suurtagal maaha inaan cid kala doorto sidiibaa kolkaa uu kula joogay rasuulku sala allahu calayhi wasalam nebiguna ogeysiis buu bixiyey berigaa waxaanu yidhi zaydinu inankaygii oo idhaxlayo aniguna aan dhaxlaya yahay ogaada iyaguna tiibay ku farxeenoo way iskaga tegeen taasina wax jiray bay ahayd zayd sida macruufka dee suuratulaxsaab ba ilahay uu kaga warramay suuraddan dhexdeeda markii uu gabadhiisii furay zaynaba bintu jaxsh nebigu u guursaday calayhi salaatu wasalaam munaafiqiintii iyo noocii gebgablayaasha ahaa waxay yidhahdeen war bal ka kaca oo yaawa maxamed wuxuu guursaday gabadhii inankiisa gabadhii inankiisuu guursaday ninkii dhammaan nebiga sheeganayay halkaasay ka bilaabeen markaasaa dabeedna ilaahay uu arrintaa deerifeeyey maa kaana muxamadun abaa axadin min rijaalikum raggaa waaweyn ninuu aabbo yahay maxamed ma jiro laakiin sakiiro daryaryar buu aabbo ahaayoo dhintay arrintiina waaba meeshaaba laga saaray oo isla suuraddan dhexdeeda ayaa arrintana lagu diiday aabba ka dhigashada kii aabbaha aad ka dhiganaysa gabadhiisa inaad gursatana ilaahay uu ku xalaaleeyey suuradda dhexdeeda saaad ka akhriyi karayso qisadaasi kooban bay lahayd sababnuzuul dalikum qowlukum biafwaahikum hadal haddii la sheego afunbaa laga yidhaah hadal dhegta laga idhaahdaana ma jiro hadal sanka laga idhaahdana ma hayno daalikum qowlukum way ku fillayd haddii la idhaa kaasi waa hadalkiinu waa hadal aa idinku tidhaahdeen laakiin siyaadada ilaahay uu u raaciyey biafwaahikum xikmaddeeday leedahay innagu waxaynu idhaahnaa sidaa dee qur-aankuba uu sheegunbay luqaduhuna dee isku dhadhow yihin war waxaasi waa hadal af laga yidhi macnaheeda maxaad u fahmaysaa marka lagu idhaahdo markaad qof laguhaa war waxaas waa hadal af laga yidhi waxaad u fahmaysaa inuu yahay wax beena waxaan sugnayn oon raad lahayn inuu yahay baa loo fahmayaa wallahu yaquulu alxaqa wahuwa yahdi sabiil ciddii xaq doonaysa ilaahay baa laga qaadanaya alxaq min allah jidka toosanna isaga xalkiina waxa weeye udcuuhum liaabaa'ihim huwa aqsatu cinda allah aabbayaashooda lagu yeedhay berigii dambe saasay ahaydoo zayd ibnu xaarisa baa la odhan jiray haddaydaan aabbayaashood garanaynina fa ikhwaanukum fi diini wa mawaaliikum akhii fi diin baa la odhanaya akhii fi liimaan akhii fi lislaam yaa mawlaay kii aan xoreeyayow saasunbaa markii dambe arrinku noqday nebiguna aad buu jeclaa calayhi salaatu wasalaam ninka walaysa calaykum junaaxun fii ma akhta'tum bihi walaakin ma tacamadat quluubukum waxaa ku gaftaan dambiiri kama haysteen waa waxa u kastaan macnaheedu waxa weeye haddii wax la barto carabku wuu iska yara wuu iskaga dhacdhacaa marka wixii carabku ku dhacay isagu dembi male axkaamta markaynu noqono alaxkaamu sharciya fi hadihi alaayaat alxukmu alawal hal taqacu almacsiyatu min alambiyaa bay isweydiiyaan culimadu maadaama layidhi ilaahay ka cabsoo waxaa iyo waxaa iyo waxaa iska daa oo meelo badan nebiga wax looga digay uu jiro talo macsiyadu gefku miyuu ka dhaca ambiyada waxay culimmadu u badan yihiin ambiyadu inay yihiin kuwa macsuumiin ah oo dhowrsan waxaan markaa ay yeeleenna uu yahay wax ama aan weli la diidin ama iska fudfududuun inuu yahay xukunka labaad waxa weeye dihaarku xukunkiisu xagga shareecadda waa maxay in sidaa gabadha loo furo taa horeynu u qadinay inuu xaaraan yahay waa qur-aanka ilaahay uu ku xusay nebigana calayhi salaatu wasalaam dumarkii uu qabay mid ka mid a maariya alqibtiya markii uu ka dhaartay waa kii ilaahay ku canaantay yaa ayuha nabiy lima tuxarimu maa axala allahu laka tabtagii mardaata aswaajik maxay taasi u dhacaysaa baa leeya ilaahay baa kuu xalaaleeyey gabadhane maxaad isaga xaaraantinimaynaysa adigoo tu kaloo dangaladeedaa raali gelinaya naa-aamus buu ihi waan dib ugu noqon maaye alxukmu thalith xukmu tabani fi lislaam waa xaraam weeye inaan qof muslimiin cid aanu dhalin aanu aabba ka dhigan karayn way dhacdaa dadka qaarkood oo carruurta iska koriya meelaha lagu tuuro ama xeryaha ka soo qaada ama qaar baadiha heleen koriya ha koriyeen way fiicanyina waajib bay naga rideen ilmihii yaraa ee dadka muslimiinta dhexdooda ku noolaa ama mid la tuuray ha ahaado ama mid dayacan ha ahaado in la koriyaa waajib maamulka saaran weeye hadda ay waxba qaban kari waayana dadka muslimiinta ah iyo tijaartooda saaran waxaase la doonayaa qofkan in sida uu yahay xaqiiqada ahun lagula dhaqmo adeer soomaaliya unbaad isaga ahaanaysa laakiin aabba ma jiro adeer unbaad iska odhaysa dee adeerna waad u tahay dabcan laakiin aabbo iyo inaad tidhaahdo in ilmahaygii weeye oo uu dhexlayaa dadka qaarkood aad uga dhigta inaad dhashay waa inan yaroon koriya ama waa inan yaroo aan koriyo baad odhanaysa intaasaad ku daynaysa liannahu nebigu u nacdalay calayhi salaatu wasalaam qofka nasabkiisa ku tiriya cid aan hayn xadiidkii saxeixaabay sidaas ku suganta ee bukhaari ku sugnaa iyo muslimba laysa min rajulin iddacaa ligayri abihi wahuwa yaclam ilaa kafar man iddacaa ilaa gayri abihi wahuwa yaclam annahu gayru abihi faljannatu calayhi xaraam kii ku abtirsaday iyo kii isku soo tiiriyay labaduba way wada leeyihin macnaha kii cid aanu dhalin isku daray ee yidhi waa ubadkaygi iyo ka aabba aan dhalin liiskiisa isku qoray ila nasabadda lama duduwe nasabaddu lama duduwe si unbay ahaataa ama ha kugu badisa ama ha kugu yarayse laakiin hadday bolasiga la socoto iyo siyaasadda waa musiiba weeye oo qabaa'ilkii ay kolba meeshii cuncun ugu jira iyo dhadhan ay isku liiskareeyaan foolxumadeeday leedahay siyaasadda inay la socoto maaha dadkana in la iska cambaareeyo ma ahoo soomaalidu dhibaatooyinkay leedaha waxaa ka mid a marka ay saseegaan waxay isku dayaan inay nasabadda ka saaraan kaa ay saseegeen reer hebelba maahayo garac buu ahaa bay odhanayaan kaas waxaa lagu xantaa inuu meel heblaayo ka soo jeeda bay dhaha oo colaaddii baa ilaa heerkaa soconaysa iyo nacaybshiyihii waa foolxumo marka isagu qofku inuu ubadkiisa midaan ku jirin ku dara ma aha isaguna inuu cid aanu ka dhalanin isku tiriya maaha marka way kala duwan yihiin arrinta korinta iyo haynta iyo nasabku way kala duwan yihiin waxaase iska jirta oo iyadu aan masaladan soo gelaynin xagga xaaraantinimada ubuwatu raxma hadduu qofku ugu yeedho ilmaha yar ama inan islaantii ay ugu yeedho macnaheedu yahay tii naxariista aabba markuu leeyahy ama hooye markay leedahay ilmahaa yar yaanay dhalinba laakiin kol hadday naxariisuun tahay oo sida had iyo jeer ilmahaagii yare aad u weyneynaysa aad ugu naxariisanaysa aad qofkana ugu naxariisanaysa markaad aabba iyo hooye leedahay iyadu dee ma aha dembi ma leh nabigana calayhi salaatu wasalaam way dhacday marar uu anas u yeedhayay inuu lahaa yaa bunay yarkaygiiow muu dhalin nebigu anas laakiin dee wuu shaqaynayay marka taasoo kale iyadu kuma jirto marka saasay arrimaha loo kala wadaya masaladaa xukunkeedu waa noocaa weeye qaala bnu kaiirin fii tafsiirih waama dacwaة اlgayr ibna calى sabiili الtakarumi wالtaxabubi falaysa mima nuhiya canhu fi hadihi اlaaya bidaliili ma ruwiya can ibni cabaasi radia allahu canhuma qaala qadimna qadamanaa rasuulu اllahi salى اllahu عalayh waslm gaylimata bani cabdilmuطalib calى jamalaatin lana min jamcin fajacala yaldq afkhaadana wayaquul ay bunay laa tarmu ljamrata xataa taluca ashams marka duruq mutacadidu kusoo ururo isquweynaysa oo waa la cuskan karaa marka taas waa baab gaara tan anasna iyaduna waa saxiixba xukumka afraad waxa weeyaan khata'a iyo camdiga aayaddu ay sheegtay iyagana horeaynu soo sharaxnay xukumka shanaad waxa weeye maa xukmu listilxaaqi fi shariicati alislaamiya alistilxaaq waa qofku inuu cid ishaleeshiin karo way dhici kartaa in haddii uu ku qanco aabbuhu ilmahani inuu kiisii waayo yahay ama kiisi kii islaantu ay kala fakatay yahay hadduu ku qanco dee wuu odhan karaa waa inankayga kana hadduu ku qanco inuu walaalkiisii odaygu uu la-aayu meel heblaayo ku sheegaya inuu yahay ama kii walaalkii dhalay inuu yahay wuu soo qiri karaa dee waa adiga ku arkay aliqraar binasab baab dhan baa fuqahadu ay u guntaan nasabkaoo lasoo qiro nasabka oo lasoo qiro siibaa dee qiimihiisuu leeyahy ama miisaankiisa idaa aqarahu waarithun xaaris wakhtiga uu soo qiro mid dhaxalka koobi lahaa mid dhaxalka iskaba wada qaadan lahaa ayaa le kani waa walaalkay macnaheedu muxuu keenayaa dee inuu la qaybsado kanuu soo qirayaa wax manfaco ahoo adduunyo ahoo dee soo qiridiisa uu ku qabaamo jirta isagaaba suuqa ku cidhidhaya marka taas xagga runimaday usii dhowda mar hadduu dee kan soo uu soo qiraya dhaxalka wax la yeelanayo amaba uu ka wada qaadayaba dee adeerkiibaa le kan walaalkaybaa dhalay walaalkay oo dhintaa ninkan dhalay buu leeyay iminkaanu helay marka dee adeerkii meesha uu ka saaraya adeerkii dhaxalka qaadan lahaa kanuu soo qiraybaa meesha ka saaraya oo qaadanaya marka wakhtiyadaasoo kale waa wax sii cadaynaya inuu waxani wax jiraya laakiin dee kan liiska lagu soo darayo kuma jiro noocii meherka horraysiiska ahaa noocan meherka horraysiiska ay yidhaahdaan waa nin reer heelahuna ummaddaha iska dhex mishaaxo inagu naga mid yahy waa tolka un maya qofku mar haddaanu meher ku dhalanin hooyadii unbuu abtirsanaya inahaasaa ka mid a axkaamta ku jirta aayaadkana laga qaadan karayo almuxaadaraة الthaaniyata cashara alirhu biqaraabati raxim berigii hore waxaa la isku dhex jiray qaraabada macnaha xigtanimada iimaanka iyo gacaltooyada diinta tii waa la nasakhay waa aayadda lix aaya sita min suurati اlaxzaab min awaliha qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu ihi annabiyu nebi moxamed awlaa bilmu'miniina dadka mu'miniinta isagaa ka xiga min anfusihim nafahoodu ka xiga wa aswaajuhu ooriyaha nebiguna ummahaatuhum waa hooyooyinkood dadka mu'miniinta hooye u yihin wa ulul arxaami dadka gacalka ah bacduhum barhkood awlaa bibacdin barhka kale iyagunbaa xiga fii kitaab illaah sida ilaahay kitaabkiisa ku qoran lawxulmaxfuudka iyo qur-aankaba min almu'miniina waalmuhaajiriin mu'miniinta iyo muhaajiriinta ka xigaan ilaa an tafcaluu inaa u samaysaan ilaa awliyaa'ikum macruufa laakiin in tafcaluu ilaa awliyaa'ikum macruufan fa jaa-is haddaa u samaysaan dadka islaamka ku walaalatiin samafal way wanaagsantah kaana dalika fi lkitaabi arrintaasi waxay ahatay qur-aanka dhexdiisa masduuran mid ku dhigan lawx maxfuudkana way ku qoranta sidaa la idiin sheega waa si sugane qaata intii dadka muslimiinta ahi ay tiradoodu yarayd iyo dhaqaalahooduba islaamnimadaa la isku dhexli jiray oo markii nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtu ay ka qaxeen maka ay madiine tegeen si dadku u wada noolaan karo loo wada joogi karo wuxuu walaaleeyey qoladii qaxoontiga ahayd iyo deegaankii ninba ninbuu ku laday adigu hebel baad la qoys tahay adna hebel baad la qoys tahay saasuu isku raacraaciyay rasuulku sala allahu calayhi wasalam khaarija ibnu zayd ayuu abubakar la walaaleeyey zubayr bnu cawaam kacbu bnu malik ayuu la walaaleeyey sidaasuu ayuu ku soconayay sacd bnu rabiic sacd bnu abilwaqaas ayuu la walaaleeyey saasay ku socotay ama cabdiraxmaan ibnu caaf midkood bu ahaa hebel baad la qoystay hebel baad la qoystay iyaguna si qurux badan bay usoo dhoweeyeen iyagoo garab iyo gaashaan usoo kordhay u aaminsan awood iyo aqoonba u xambaarsan markaasay beerahoodii iyo maalkoodii iyo wixii oo dhan ku soo dhoweeyeen si aan bani aadam cid kale usoo dhowaynin qur-aankaana ilaahay uga markhaati furay waaladiina tabawa'u addaara waaliimaan waaliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim wlaa yajiduuna fii suduurihim xaajaة mima uutuu wayuhiruuna calىa anfusihim walow kaana bihim khasaaصa saasaa ilahay uhi haba gaajaysnaadaane kuwana isleeyin ergiya waa si cajiibon taarikhda hore usoo marin ba waxyaabaha markaa ay ku walaaloobeen isku qoys ku ahaayeen waxaa ka mid ahaa in la isku dhexli jiray islaamnimada oo qofkan markuu dhinta kala dhexli jiray sidaasaa mashruuc ahayd hadday doonto haba yaraatee markii dhaqaalihii uu kordhay dakhligiina soo batay gaalku wixii uu haye wax badan laga faramaroojiyey ayaa la xooleeyey dadkii qaxoontigaha in badan oo ka mid ah waa kii nebigu kala doorransiinaya calayhi salaatu wasalaam futuuxaadka qaarkood ee lahaa qoladiinan deegaankaa herreer ansaareedow waxaan inoo soo kordhay maalkaynu cadowa ka helay ma muhaajiriintaynu ku xoolaynaa mise sidii hore idinla qoys ahaan doonaanoo waa idin qaybsan macnaha sidii horeunba idin isugu qoys ahaan intaa soo kordhayna waa idin qaybsan miyaa idinkaa ikhtiyaarka leh bise intan iyagaynu ka furi yeellaayoo aynu ku xoolaynaa ilaa waa udub caddaa qaxayse kolkaasay idhaan ma iyaga sii wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu saasay ku aqbaleen kolkii dabeetana maalku sidaa u batay arrintii dhaxalka ayaa ilaahay aayaddan uu ku saxay wa ulul arxaami bacduhum awlaa bibacdin fii kitaab illaah dadka riximkaa qaarkoodba qaarka kale iyagaa u xiga xagga dhaxalka min almu'miniina waalmuhaajiriin bay ka xigaan mu'miniinta iyo muhaajiriintay ka xigaan mu'minnimadii la ysku dhexlayay iyo muhaajirnimadii la ysku dhexlayay taa waxaa ka soo soko maray ulul arxaam dadka riximka ahay riximnimada isku dhexlayaan xigtanimada laakiin muhaajirnimadii la ysku dhexlayay iyo iimaankii la ysku dhexlayay taasi way baxday marka min almu'miniin mintaas waa kuwa ilaa culammadu waa ibtidaa'iya laa bayaaniya waa ulul arxaami dadka riximka ahi xigtada ahi awlaa bibacdin barhka kale iyaga uunbaa ka xiga iyagaa isxiga weeye yay iska xigaan min almu'miniina waalmuhaajiriin mu'miniinta iyo muhaajiriinta iska xigaan xagga dhaxal ahaan weeye dhaxal ahaan iyo maalka la kala qaadanayo arrinta ugu horrayse la isku xigaa ilaa waa iimaanka eh iimaankii gacaltooyadan iyo raximnimadana hadday iimaan weydo la iskuma xigayo oo labada qof haddii ay kala din yihiin oo midigaal yahay aabbiya inanbaha isu ahaadeena isma dhaxlaan ama waana colirtiga ka midta laakiin markay labadiiba wada mu'miniin yihiin sidii berigii hore muhaajir iyo ansaari la isugu dhex jirtay la isuguma dhexlaye riximnimaa la ysku dhexlaya aayadda macneedu caynka tarkiibkeeda xoogaa yaro kala fogaada awgeed baynugu celcelinayna saasay dabeetana arrinta ku socotay ulul arxaam oo halkan ilaahay uu ku sheegay uu yidhi dadka ulul arxaamta ahi iyaga ayaa isxiga ulul arxaamtii fil miiraas ahayd maaha laakiin waa wax ka caamsantii oo waxaa la yaqaanaa fil miiraas markaad kutubtiisa akhriyayso alcasaba wadawi lfuruud wadawi larxaam baa kala jira dad dawi lfuruud la yidhaha qur-aanku qadarka ay qaadanayaan uu sheegay siday tilmaamaysa aayadda koob iyo toban labaiyo toban ee suuratu annisaa iyo dad baaqi sugayaalo casaba la ydhaha iyo qaar aan labada ahaynoo dhawiyul arxaam la ydhaha marka dhawiyul arxaamtii halkaa ku sheegnayd maaha tani waa wax saddexdaba koobsanaya dadka gacalka isxiga iyagaa isdhexlaya halkay berigii hore iska dhexlayeen muminiinta iyo muhaajiriin annabiyu awlaa bilmuminiina min anfusihim ayaa aayadda horaysa nebi moxamed isaga ayaa mu'miniinta ka xiga naftooda naftaada iyo nebiga nebigaa ku xiga calayhi salaatu wasalaam waa arrin weyn weeye oo ilaahay oo halkan ku sheegay taana waxaa caddaynayaba marka laga yimaado badbaadinta ummadda uu ka badbaadiyey naar iyo gurmadka uu yahay isagaaba sii sheego wuxuui wardada anugu waxaan idinka soo hayaa naarta guntiga guntigaan idinka hayaa idinkuna gacmahaygaa kasii fakanaysaanoo adiga iyo naftaadaba marka la ysku kiin daro naartaad ku socotaan anna guntigaan kusoo hayaa adiga iyo naftaada macnaa nebiga iyo naftaada dee waxaa ku xiga nebiga oo naftii waxaa la ina nafsa laamaaratun bisuu xumaan bay ku faraysa isaguna wanaag buu ku faraya isaga wuu ku badbaadinayana way ku halaagaysa marka halkaasi waa mid waana kii cumar ku lahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam cumar ilaa aad ilaahay rasuulka iyo ka jeclaato naftaada iyo maalkaagii iyo walad iyo waalidba iimaan ma dhadhamin adigu akhiiran cabasho kadib waa kii xuseynu naftiisana ka jecel yahay nabiga calayhi salaatu wasala uu nabiga jecel yahay waxaa kaloo jiraysa berigii hore nabigu muu hayn wax maala calayhi salaatu wasalaam laakiin beryihii dambe markii wax soo yaro kordheen ogeysiis buu bixiyey wuxuuhi wardadow waan idiin sheegayaaye qofka ka taga caruur yaryar xoolana uga taga ay iska qaybsadeen waxba ka dooni maayo in yaroo fiya iyo in yaroo macaasho macaashana lagama rabo qofka ka taga caruur yaryar iyo dad duruufaysan oo baahan ama naafo ah fa ilay ee aan xoolana uga tegin fa ilaya wa calay xaggayga ha loo soo waarida buuli anaa xilqaadaya ku filane xigto kaloo loo geynayaa ma jiro laakiin anaa ku filane xaggayga ha loo soo waarida buuli rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka xigto kale iyo madax kale oo taa laga helayaa ma jiro mid waliba wixii dayacan iyo wixii daciifa iga durki mooyaane ilaa hadda lama hayo waxidhaas xagga iyaga hala keeno annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim mar hadday sidaa tahay qofku waxaa ku waajiba nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam intuu noolaa iyo intuu dhintayba inuu ka jeclaado naftiisa maalkiisa iyo waxaan leeyahay naftiisa iyo waalidka iyo waladkiisaba inuu ka jeclaado mar hadduu nebiga jecel yahayna suuragal maaha inuu khilaafo oo wuxuu nebigu sameeyey waxaan ahay inuu ka diin dhigto suuragal maaha sunnadiisa intuu ka taga inuu bidco raaco suuragal maaha inuu qabyaalaad ka doorto oo qabyaaladiisa iyo iyo nebiga marka ay joogsato uu qabyaaladiisa raaco ama qabiilkiisa raaco iyagoo iskhilaafaya suuragal ma aha cid sheeganaysa nebi maxamed inay jeceshay calayhi salaatu wasalaam inay caydo oo ay afkeeda u kala qaado waa runtii intaasoo arrimood wuxuu xaq inoogu yeeshay rasuulku sala allahu calayhi wasalam inaynu ku sallinno aynu salligiisa badinno inaynu in fara badan u ducayno meel kasta oo dee ay macruuf tahay kol kastoo khudbad la bilaabanayo in nebiga calayhi salaatu wasalaam sida loo weyneynayo loogu nasteexaynayo ka mid tahay sunnadiisa in la oogo sunnadiisa in la oogo annabiyu awlaa bilmuminiina min anfusihim wa aswaajuhu ummahaatu ooryaha nebigu hooye u yihiin dadka muuminiinta ah ma ragga ayay hooye u yihiin mise dumarka labadaba dheh rag iyo dumarba hooye u yihiin inaanay dhalin waa iska macruuf laakiin waa xagga taqdiirka iyo takriimka iyo ixtiraamka weynaynta sidaad hooyadaa ula dhaqmayso ayaad oorida nebigu uu ka dhintay calayhi salaatu wasalaam intuu ka dhintay intuu noolaba loola dhaqmaya in la guursadaana xaaraan bay ahaydba xataa tuu ka dhintay iyo tuu furayba in la guursado xaaraan bay ahayd dumarka uu guursaday mid baa ka mid ahayd iskaba nasiib daraydoo habeenkii uu la aqalgalay uun macnaha markay fuqahadu ka warramaya waxay leeyiin ta aanu la aqalgelin kuma jirta bay yidhahdeen waxay usoo dariishadaan arrintii dhacdadii cumar ka timi cumar gabdhaha uu nebigu guursaday mid baa ka mid ahayd markii uu habeenkii la aqalgalay aqalka ugu soo galay ayuu gacanta saa ugu yaro fidiyey mid badowada bay noqotay badow nusrijaal baa layihi markaa wuxuunay tidhi acuudu billaahi minka ilaahay baan kaa magan galay laqad cudti bimacaad mid weyn baad magan gashay buuhi haddaba iska dhaqaaji kol haddaad islaan yahay sidii suufigeenu ka warramaynae gabadhii markii dharkii la baxday yidhi ilaahay ka cabso oo isastur sidii bay tii noqotay markaa wuxuunay tidhi inta showxishood iyo wax ku dhacayba iyo inay aanfariirtayba ilaahay baan kaa magan galay unbay tii dee meeshana arrinkaa laysuguma imanin moogta nebiguna wuxuu uhi mid weyn baad haddaba magan gashae ilxaqii biahliki orad reerkiinii qabow markaasuu mutca iyo anbabax iyo waxsiiyey gabadhaa macnaheedu lamu aqalgelin mabuu taaba nebigu calayhi salaatu wasalaam berigii dambuu haabit ibnu qays saxaabiga la idhaahdaa guursaday cumar binu khataab baa maqlay inuu islaamtii iyada ahayd haabit guursaday haabit buu u yeedhay dabeedna wuxuuba doonayba inuu xeer ciqaabeed ka fuliyo wuxuu ihi wareedhe dee ismay arag nebiga iyana sidii bay sheegtay halkiibuu kaga hadhay kol haddaan wax isaragi jirin dee orin may noqon marka wa aswaajuhu ummahaatu xagga nikaaxa ma xalaal ma aha ixtiraamkana waa saasoo dumarkuna saasay weynayn ragguna saasay weynaynayn aayadda qaybtan dambe ilahay uhi ilaa an tafcaluu ilaa awliyaa'ikum macruufa awliyadiina inaa mac u samaysaan macruuf taasi waa wax iska bannaan dadkii aa walaaltinimada ku ahaydeen islaamka islaamnimada iyo ilaanka haddaa macruuf u samaysaan oo dhaxalka xoogaa agjooga siisaan markay idinsoo yaro quudaan ama ciidaan bala ma jirto kaana dalika fi lkitaabi masduura fii kitaabillaahi iyo fi lkitaabi masduura waxay sheegaysaa wuxuu ilaahay kitaabkiisu qoray wax la fudaysan kara maaha qof muslimii wax diini ay sheegtay ama qur-aan sheegay kama soo dulboodayo yaqifu cindahu almuxaadaratu haaliata cashara aalaaqu qabla almisaas waa aayadda sagaal iyo afartan suurat laxzaab sagaal iyo afartan waa furiin oo dhaca intii gabadha aan lala aqalgelin inuu bannaan yahay oo arrin xagga shareecadda ku jirta ay tahay iyo bal waxaa meeshii sugmaya yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyo idaa nakaxtumu lmu'minaat dumarka ilaahay rumeeyey marka guursataan ee mehersataan uma dallaqtumuuhunna aafurtaan min qabli an tamasuuhunna intaydaan u galmoonin famaa lakum idinma sugnaanin calayhinna dumarkaa aa furteen dushooda min ciddatin wax cadadbaxa kuma lihidin tactaduunaha oo tirsataan famaticuuhunna sahay siiya wasarixuuhunna fura saraaxan jamiilan furitaan wanaagsan sidaasaa ilaahay u tilmaamay waa waxay ka hadlaysaa furiinka iyo cadadbaxa iyo xuquuqda halkaa ku jirta gabadha la furayo marna waa lala aqalgalay marna lalama aqalgelin aayaadkii suuratu dalaaq aynu kusoo maraynay waxaan leeyahay suurat dalaaq ku sugan iyo suuratu nisaa iyo suuratu lbaqara iyo intooda badani waxa ay ka hadlaan gabadha marka lala guligalay badankoodu ka hadlayaan laakiin aayaddani waxay ka hadlaysaa gabadhii oo la meheriyey oo ase aan lala aqalgelin ma la furi karaa mise lama furi karo haddii la furi karaa maxay xaq u yeelanaysaa waa la furi karaa haa oo dalaaqu sidiisaba islaamku dawu bidayoo mar haddii xal kale la waayey oo si wanaagsan aan loo wada joogi karayn walaaltinimada islaamka mudan in la dhowro taa in meel lagaga dhaca maahae gabadhii yaan lala aqalgelinbe kol hadday labadii qardoofa dhex martay mar haddii awalkoodii uu kaa noqday aakhirkooda maxaad u malayn labadii qof iyagoo awal taagan oon isba guri gelin ayay geesa isu yeesheen oo ay isfahmi waayeen maxay kusii wada dhaqi waa la kala ururinaya intaanay isku bashiishan aanay dar yaryar oo ay dalandalinayaan aanay gaadhin halkaa ayaa la kala basirinaya waa isfuri kartaan wey taasi waa mid waxaa markaa la isweydiinayaa talow guur ma ka samraysaa muddo wax cadadbax la ydhaahdaa ma haystaan mise calatuul marka la furaba nin bay guursan kartaa ta dambe weeye oo ah mar haddii dalaaqaasi uu dhaco nin baa mehersan karaa wax kalmaahaybaa ma jiraanba taa waxaa iyadu ka duwan haddii laga dhinto iyadoo aan lala aqalgelin cadadbixi way yeelanaysaa iyo asaydiiba way qaadaysaa waa arrin ka duwan taas arrinta saddexaada aayaddu ay sheegtay waxa weeye mutca xaq waxay u leedahay gabadhaasi mutca haddii meher loo magacaabay meherka barhkii bay leedahay suuratulbaqara ilahay uu ku sheegay aayaadka oo la isla akhriyaya mutcana way leedahay mutcadaas oo ah wax markaa ninka lodkiisu ay ku wanaagsan tahay inuu bixiyo inuu lodkiisu bixiyo aimada qaarkood waxa ay leeyihiin gabadhani kol hadday meherka barhkiisa leedahay mutca ma yeelanayso mutca ma yeelanayso adu waa masale khilaafiya laakiin dee waynu iska soo koobsanayna aayaadka marka la wada sharxo khilaaf baa ku jira mutcaduna waa inaan waxaan meherka gaadhin oo iska kooban weeyaan nooli xoogaa iska yar buuran oo gabadhi ay sahay ka dhigato weeye mutcada arrinta afraad aayaddu ay sheegtay waxa weeye wasarixuhunna saraaxan jamiilan furitaan wanaagsan iska sii daaya marka waxaynu ka faa'iidaysanay kow in furiinkaasi jaa'is yahay oo aanu mamnuuc ahayn oo aan la odhanayn labadan qof jeer ay sarkaan isma furi karaan taasi ma jirto waxaa labaad aynu ka faa'iidaysanay nakaxtum lafdu nikaax waxaa loo isticmaalaa meherka iyo galmada labadaba loo isticmaalaa xagga luqada carabiga iyo xagga sharciga labadaba oo nakaxa marna uu galmooday wey marna uu meheriyey uu meheriyeydi weeye halka waxaynu ka faa'iidaysanoo kale almu'minaat sida gaarka ah ee ilaahay u xusay ee u calaamadiyey qiimaheeday leedahay marka guursataan haddaa wax guursanaysaan mu'minaadka marka guursataan macnaheedu mu'minaad baa ku fiican midaad guursato walaamatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walow acjabatkum aba ku yaabgelisee kaafirad isdhalaalisayba ha ahaatee taa muminadee adoonta adaa ka wanaagsan buu lahay haba ku yaabgeliya almuminaat macnahaasay faa'idaynaysaa uma allaqtumuhun waxaa iyadana laga faa'idaysanayaa lafdu uma tufiid fi luga alcarabiya altartiib maca ataraafi laba mid aha wowdiya fa'da habka wax laysugu cadfo marka la eegee yar dibdhig bay faa'iidaysaa arrinta nikaaxa waa la dadajiyaa dalqadana waa la yar dibdhigaa uma intii aa ka fiirsateene yar warwareejiseene loo saaray guddoonkii la garanaya xakaman min ahliha wa xakaman min ahliha uma muddo kadib laga fiirsaday laa tadrii lacala allaha yuxdiu bacda dalika amran nin gabadh furay waa lagu yaqaanaa inuu ista jeclaada iyana ay jeclaato laakiin horta umadu macnahaasay faaidaynaysa uma allaqtumuuhunna waxaa laga faa'idaysanayaa oo kale in aanu suuragal ahayn dalaaq ilaa meher yimaado oo wax jira ma aha mid halkaasabuu u hanjabay ama u golaaftamayoo wuxuu ihi taadaa markaan guursado waad furantay adigu wax kala daayo markas marka haddaan ku guursado waa waan ku furay dee ma dhacayo dalaaqaas leanna umabu guursanta mid buu la hadlaya wuxuu leeyay mar heblaayoy haddaan ku guursado waan ku furay marka laa dalaaqa ilaa bacda nikaax uma dallaqtumuhunna min qabli an tamasuhunna waxaynu ka faa'iidaysanay adabta iyo anshaxa iyo usluubka wanaagsan ilaahay baa laga bartay in la ilaaliyo jimaac ilaahay ma sheegin wiqaac ma sheegin erayo badanoo galmada lagu isticmaalo taabashun buu ilaahay sheegay sidad waaweyn buu ilaahay noola hadlay taabasho la iska fahan mar haddii nin iyo gabadh isguursadeen taabashana la sheegay tii gacanta inaanay hayn waa la iska gartay gacani socon mayso min qabli an tamasuhunna famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha waxaynu ka faa'iidaysanaynaa raggii baa si toosa ilaahay ula hadlay famaa lakunna mu odhanin famaa lakum buu waa laba damiiroo midna raggaa lagula hadlaa lakunna lakum midna dumarkaa lagula hadlaa waa lakunna kii ragga halkan maraya mas-uuliyadda ciddada iyo ilaalinteeda iyo tirsigeeda iyo ku xisaabtankeeda raggaa kasii mas-uula dumarkuna haba u xil saarnaadeen gabadh baa la furay cadadbexda in nunka ilaaliyo leannahu hadduu uur ka soo baxa meeshan isagaa loo abtirinayaa isagaa masruufkiisi iyo meherkiisi iyo xuquuqdiisii saaran tahay isagaa ilmihii lahoo calalmawluudi lahu wey intuu ciyaala suuqnimo weeye intuu warqad unu dhiibay inuu idhaahdo meeshaa doonaysa ka dhac ama uur yeelo ama ha yeelanin maxaa naga saaran furnayba eh inuu taa idhaahdaa wax macnaa ma leh waa qof aan macno lahayn weeye oon mas-uuliyad lahayn famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha raggii ciddo aad tirsataan adaa tirsanaya adigii baa lagu leeyahay ka tirso saasaa markaa nasku jawaahirtaa badan baa ku jirta iyo fiqigaa badan famaticuhunna wasarixuhunna saraaxan jamiila mutcadiina waa in la siiyo oo qofkii bakhiil aanu noqonin furiinkuna waa inu yahay mid jamiila jamiil oo kala tagnaye sheegsheegeen hadhan bay dhahan soomaalidu jamiilku waa ka wax dambo jaafaajirik waa inaanu jirin sagooti fiican waa inu ka dhacaa wallahu aclam